bismi llahi raxmaan raxiim magacay mebilareeye maxaan wiil magaalada faydhabo ku noola marka alaabtuna kasuubaan meeb waa laamo laamagaasoo iskaashi kasuubiyaan golaha ganacsatada ee magaalada baydhabo qaasatan koonfur galbeed marka haduba walaa unu suubaan meeb rehabilitation of main baydhabo tramic road waaye hal kilomitr iyo baraa meeb suubaan rehabilitation dayacdire marka meeba sakaaladay arrimaha bulshada ee ganacsatada magaalada baydhabo baydhabo community iyo kambanigu mayb waa fulyaha implemented mayb waa kambanigu lun fulyaha ifka by construction training company ladhe walaa funding gamise support gareyn mayb waa baydhabo community dadka eh oo ganacsatada ayaa qolkiiba sagaalun maalgeliyaad ama qarash gareyaad islaamuun waxaad xaninkanadon dhoni wasdeeg bulshadana qaybiyonka geysayd boqolkiiba sagaalan sidaad iin sheegtay maybaa hoolin wadadaanaha shacab weynaha reer baydhabo hay-adda d d g gacan masinka sii hayto maasha allah eedan d d g eedan in caabidi marka si wadajira hore langareemeelare gacmo wadajir bay wax ku gooyaan marka si wadajira anaga ool aan kuwada sameynin wadada eeda d d g community people of district of baydhaba iyo ifka baay ayaa isu kaashteen kambaniga ifka baay
maasanta waay horta maadada koowaad markan kureetayleere magaaya maxamed cabdulaahi xasan hadheere inkastoo meyna ilaahikan ronad ahaan dhismahan uka dareer magaalada baydhabo oo laamigan ee oo hortaan hataninka muuqda nan walbo wadankan kan e horumarshay i dhismishay weedaeed iyo eedahan dhawaayana waana ka faraxsana wayb waa isbedelkii shalay yaalay laamigun yaali geeka eedanku duwinya nan walbo wal ninqobado mas wadanka nindhisow mas wadan nindhisowna eedanka mahasnya wana hadhawaayan web waaye gacmo furan weelka mas obenhandhisalena dayactirkan oo magaalada baydhabo laka bilaaway haddii unahna manaa bajaajday ciidanka faraxsanna waayo magaaladii ee unu bajaajan gutulyoomka daruuriga ku weydiisadaan wadooyinkanana marnay dadka oo hadda dayaatirahay dad eed iyo eedan faylow hooliyo macnaa inta hadda wadada ka haayana hool oo eedan faylo waay oo wadankanan faylo waay